munaasabadan la xidaa furay adeegyada ganacbaysan ee salaam bangi ayaa kordhiyay iyo waliba loo qabday magaalada garoowe walina ku qayb galay madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland wasiiro xildhibaano aqoon-yahano iyo madaxda salaam bank iyaoona dhiirigeliyayana maalgaladowka iyo bangiyada bandhigan yahayo kuwa salaam bangi iyoon ka talgalintii macmiil ee la wadaagta adeegyada sida online-kee dadka bangiyadii oon ka adeegada koran sida use sheegow maamulaha salaam bank cabdirasaaq yuusuf cali use oona sheegi intii adeegan walbadan fududahay doonaa
run ahaantii waxaan aada iyo aada idinkaga mahad celinaynaa ajiibitaankii aadna soo ajiibteen codsiga iyaga ahaa inaan maanta halkan ku daahfurayno adeegyo aada u tiro badan oo muhiim ah oo dadkana ugu fadhiya micno aada u weyn bulshada aad baan idinkaga mahad celinaynaa runtii saa ka warhaysaanba bangiga salaam waa bangigii ugu horeeyey oo laga furo bangi ahaan degaanada puntland ee brivate ah wuxuu hadda shaqaynayaa sanadkii lixiyo tobnaadba ba hadda u bilowday oo bartamihiisii ku jira oo maantay uu soo bandhigayo adeegyada uu bangigu bixiyo in si digital ah qofku asaga uusan imaan bangiga oo adeegyadiisii oo dhan halkaas uu ka maamulanayo through mobileka meeshuu kharashaad iyo transportation iyo wax badan iyo wakhti uu ku lumin lahaa hawshaasina waa ilaahay mahadiis waa alxamdulilah waa arrin lagu guulaystay bangiga salaamna uu hirgeliyey gudoomiye ku-xinka rugta ganacsiga ee maamulka puntlandna maxamed waaberi iyo salaam bangi kubogaadi tallaabadan horumarkaeh ooy qaadeen taasoo uusan ka sheegi inay ahayd tii tollanbaahanaye aada baan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galno daafurka adeegan salaam banki runtiina waan u hambalyeelaynaa salaam banki waxaan leenahay hore u socda meeshay kasoo bilaabeen laba kun iyo koo iyo tobankii meesha ay maanta marayaan wax weyn baa udhexeeya waa cir iyo dhul ka horna wixii jiray way isla garanaynaa waxaan garanaynaa iyadoo oo ganacsatadu ay ku qaado lacagta jawaan ama kiish oo dubay iyo meelaha dibadda lala aado oo aanu qaadi jirray anagoo markaa ganacsato ah si aan raadi jirray qof ganacsi oo dibadda u socda maantana waa alxamdulilaah bangiyada adduunka oo dhan baa salaam banki lagaga iibsanayaa hantidaadii kuu taalla marka waxaan leenahay waa horumar weyn iyo xawaaraha uu jarana waa ka hambaliyeynaynaa inta uu socday inta uu maaragtay shaqeeyey waxaasoo dhan waa waxa ilaahay loogu xamdi noqo marka salaam banki iyo gruubkooda iyo dhammaantood waxaan leenahay hore u socda waa idin hambaliyeynaynaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland eliyaas cusmaan logotor oo munaasabada hadalku jeeda iyo sheegay intay bangiyadii qeyb ku yihiin horumarka dhaqaale ee dalwalba sidaas dartee uusan ka dhiirigeliyay salaam bangi adeegyadiyo inay horumariyaan lama horumari karo haddaan bangiya la helin dadkan inay noloshooda isbeddel ku sameeyaan maaha ama dhaqaalaha laburla yimaadaan ama hoy helaan dunidan galbeedka ee dhaqaalaha ku horumartay qof kasta oo shaqo fiican helaa wuxuu helaa guri wuxuu helaa gaadhi noloshiisa ku filan inta badanna waa kuwo bangiyada ka yimaaday noqdaan innaga oo dhaqaalihii naga dumay dowlad ahaanna dadkeenni burburay welina hayaan dadka puntland laftigeedu maadaama gaadhiwa ahaydna dadkii aqoonta ay kuwii dhaqaalaha ay dalka ka hajireen kuwa halabuurka la yimi waxaan filayaa oo ay golis number one u tahay haddana bangiyadu heerkaa marayaan inay wax weyn ku tallaabsadeen laakiin weli waxbaa dhiman haddaan xaggii bangiga dhinacan ka ammaanay wax kaloo bangiyadu ku filayan baa weli bangigeenna ka dhiman ay tahay inaynu halabuurkaa la nimaadno ganacsiga adduunka waxa ugu badan aynu haysanaa waa xoolo xoolaha soomaaliya ka ganacsigoodu wuxuu midhala lahaa dhaqaalaha ugu badana laga helija markii bankii elsi fura bangi aanu aan ka shaqayn jirnay markaad elsi soo furato oo elsiga keento lacagtaad xoolaha ku iibsanayso bangigaa bixin jira boqol kiiba sideetan maalinta uu berbera ama muqdisho ka dhoofo markabkaaguna lacagta inta hadhayba accountkaaga kugu dhacayso doolara bankigeennanu kaa gaadhaan